بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام على أشرف أشرف المرسلين نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أيها الإخوة والأخوات يسر يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي والتي هي بعنوان yaa mu'minan ayna ukhuwatu liimaan mu'min yahow walaaltinimadii iimaanku meeday إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والآن والآن نترككم, نترككم مع المحاضرة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله ومجلس كأني تضبعات كم إذا مجالس محاضرات في العشر الأواخر من رمضان وحيوان كأن ما أنتوا يا مؤمنا أين أخوة الإيمان مؤمن يهو walaaltinimadii iimaanku meeday waxaa ciwaanka laga fahmayaa in ukhuwada iyo walaaltinimada aynu ka hadlaynaa ay tahay mid ku abtirsanaysa iimaanka iyo islaamnimada waayo walaalnimada waxa lagu walaaloobaa waa fara badan yahay nasab iyo wada dhalasho ayaa walaalo lagu noqdaa midab ayaa laysugu soo dhowaadaa oo laysku walaashadaa ama xidhiidh iyo walaal lagu yeeshaa ra'yi iyo fikrad dadka isu keentay ayaa walaalo lagu noqon karaa laakiin waxaasoo dhan walaaltinimadeedu waa ay zuulaysaa daa'imna ma aha laakiin ukhuwada dhabta ah walaalnimada daa'imka een marnaba baaba-ayn waata ku salaysan cala aliimaani billahi wa rasuulih ukhuwat aliimaan yaa mu'minan ayna ukhuwat liimaan waxay qolooyinka naxwadu yidhaahdaan almudaaf wlmudaaf ilayhi ka shay lwaaxid mudaafka iyo mudaaf ilayhigu waa sidii shay keliya macnaa siday mutalaazimaanka u yihiin walidalik ukhuwadan waxa loo idaafeeyey iimaankii oo loo tiiriyey waxaynu idhi ukhuwat liimaan waxaad garanaysaa markaa walaaltinimadan iyo iimaankani inay yihiin mutalaazimaan laba kala laazimaya oon kala maarmayn akhi lmuslim wa ukhti lmuslima ataa ukhuwadaynu maanta ka hadlaynaa waa min mustalzamaati aliimaani wa muqtadayaatih waa waxyaabaha iimaankaaga ka dhalanaya ee iimaankaagu uu keensanayo idan ukhuwatu kulli imri'in calaa qadri iimaani qof walba walaaltinimada iyo inta uu daryeel iyo tixgelin siiyaa waa inta iimaankiisu uu yahay waayo waxaabay ka dhalanaysaa oy ka laasimaysaa iimaanka aada leedahay waxaad ogaataa ukhuwada iimaanku hadday kaa daciifto iimaankaagibaa daciifay mar kastoo iimaankaagu xoogaystana walaaltinimada aada ahlul iimaanka iyo kuwa aada isku bahda tihiin tolnimada rasmigii waata iimaanka eh ukhuwadaad u haysaa way xoogaysanaysaa mar kastoo iimaankaagu uu xoogaysto mar kastoo iimaankaagu hoosu dhacana waxa weeyaan ukhuwadaadii bay ka go-an tahay akhi muslim haadihi lukhuwa asaasuha aladii tanbafiqu canhu wa saaquha aladii taquumu calayhi huwa aliimaan asaaska ay ka soo burqanayso iyo dhudhunka ay ku istaagaysaa walaalnimadani waa iimaanka falaa ukhuwata xaqiiqiya ila biiimaan walaa iimaana kaamilan ila biukhuwa marka ukhuwo dhab ihi ma jirto xaqiiqa ihi ilaa iimaan dhaba la helo iimaan kaamil ihina ma jiro ilaa maca ukhuwa oo mar kastoo iimaanku kaamil yahay ukhuwadii iimaaniga ahaydba waa wataa fa humaa qariinaani mutalaazimaan ukhuwada iyo iimaanku waa mataano an kala maarmin fahya takhtalifu kaiira can saa'iri lwalaa'aati alakhawiya alatii tanbani cala asaasi alcirqi aw illawni aw alطaa'ifa aw alwaطan ukhuwada iimaankii in badan waxay ka duwan tahay xidhiidhada kale walaaltinimo ee ku dhisan midabka ama kooxahaanta inta isku kooxda ah ama wadanka iyo jinsiyadda ama wada dhalashada iyo nasabka walaa-aadka walaalnimo ee ku dhisan yacni mawaasiinta noocaasa way ka duwan tahay tan iimaanigii ma hiya alcilla lianna haadihi tazuulu wa tilka laa tazuul waayo walaaltinimada waxyaabahan aynu soo sheegnay ku dhisani way baaba'aysaa oo walaaltinimadii nasabku dee waxaa ka dambaysa falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih ta ugu xooga iyo xididada adagi ta nasabka iyo wada dhalashaday ahaydoo waxaa iman doonta maalinaan la istooyanayn la kala yaacayo wahaakada ta midabka iyo jinsiyadda iyo wadanka ku salaysnayd waxaa iman doonta wakti aan waxa weeyaan taas laysugu imanayn wahaakada almabniya cala aa'ifa ta kooxda iyo xisbiga ku dhisani way dhammaanaysaa marka tani way zuulaysaa asaasiyaadkan ardiga ah ku salaysani wa tilka laa tazuul laakiin taa iimaanka ku dhisani ma zuulaysa mana baaba'ayso waayo taasi waxay ku dhisan tahay wax samaawiya cala aliimaani billahi wa rasuulih tanna waxay ku dhisan tahay wax ardiya oo dhulka laga aasaasay walidaalik ayaa waxa u yihi imaamu malik ma kana lilahi daama watasal wama kana ligayrihi zaala wadmaxal waxa ilaahay dartii u sugnaaday waa daa'imaa waanu xidhiidhaa laakiin ilaahay kayrkii wixii u sugnaaday wuu zuulayaa waanu baaba'ayaa walidaalik ayaa rabbi waxau ihi jalla sha'nuh alakhillaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin khaliilku waa ka xeel dheer yahay min asaaxibi wasadiiq waxaa khaliil laydhaa man takhallalat mawadatuhu bayna suwaydaa'i qalbi ka kalgacalkiisa iyo maxabadiisu qalbiga iyo wadnahaaga ay degtay ka ad nafta iyo maalkaba u bixiso dartii ayaa la ydhaha khaliil saaxiibka wuu ka xeel dheeri marka khaliil waa saaxiib hoosaad kaad wax walba isu bixinayseen waxa alla uu yidhi markaa subxaanah alakhillaa kuwii saaxiib hoosaadka ahaa adduunyada markay joogeen yowmaidin maalinta qiyaame marka la tago hee bacduhum libacdin cadow barhkooda barhkii kale col daahi go-ay bay u yihi waa cadaawad iyo col ayaa dhex yaallo oo midna mid ma arki karo aya mooyaane ila almuttaqiin kuwii ilaahay ka cabsan jiray mooyaane haaulaai almuttaquun maadaama walaalnimadoodu ay ku dhisnayd cala ataqwa maadaama ukhwadoodu ay ku dhisnayd cala aliimaani waalislaam iyaga walaaltinimadoodii waa daa'im xata alqiyaama xataa qiyaamaha way taaganta oo may baabi'in bal u fiirso cabdiraxmaan naasir asicdi waxa uu ku fasiray aayaddaas waxa uu yidhi lianna khullatahum wa maxabbatahum fi dunya ligayri illaah kuwaa saaxiib hoosaadka ahaa waxa uu yidhi kuwaa saaxiib hoosaadka ahaa yacni saaxiibtinimadoodaas iyo waxa weeyaan saaxiibtinimadoodaas iyo kalgacalkoodaas ay adduunyada yacni ku saaxiibeen iskuna jeclaadeen ligayri illaah ilaahay kayrkii bay ahayd oo macnaha kumay saaxiibin iskumanay jeclaanin lilaah ligayr illah bay isugu yimaadeen waa kow fainqalabat yowma alqiyaamati cadaawa ila almuttaqiin haddaba saaxiibtinimadii ilaahay kayrkii ku timid een waxa weeyaan lagu yani lagu salayn taqwada iyo iimaanku waxay qiyaamihii isu rogtay cadaawad kuwii taqwada isugu yimid mooyaane kuwaas unbaa saaxiibtinimadoodii ay baaqi tahay oo maxaa mutaqiinta looga soo reebay walaalnimadoodu u daa'imtay fa ina maxabbatahum taduumu watatasil bidawaami man kanat ilmaxabbatu liajlih kuwa laakiin mutaqiinta ah jacaylkooda iyo walaalnimadoodu waxay u daa'imaysaa oy u xidhiidhaysaa waayo dawaamka kay dartii isku jeclaadeen u daa'imayee xayun laa yamuut u yahay ilaahay subxaanah miyuu weligii dhammaanaya ama uu dhimanaya sow xayun laa yamuut maaha rabbulcaalamiin haddaba kuwii maxabadoodu ay ahayd lilaah maadaama allahay dartii isku jeclaadeen daa'imuu yahay xayun laa yamuut iyagana maxabadoodii waa daa'imatun laa tazuul laakiin kuwaa maxabadoodu maadaama ay ligayri illaah ahayd wax kastoo ilaahay ka soo hadhayna yantahi wayazuul oo kullu man calayhaa faan maxabadoodiina tantahi watazuul idan maxabada dawaamkeedu iyo zawaalkeedu wuxuu ku kala salaysan yahay man kaanat lah iyay u sugnayd hal kaanat lilah am ligayr illah wlidalik ayaa culimmadu waxay yidhaahdeen haddaad doonto inaad intixaanto hal hadihi اlأkuwaةu iimaaniya am gayra iimaaniya walaalnimadani ma iimaani ba mise maaha iimaaniye walow iimaan habal loo ekaysiiyo waa ligayr illah si loo imtixaamo waxaad tijaabinaysaa cinda tagayur اlaxwaal wاlmasaalix marka duruufaha iyo xaaladaha iyo masaalixda iyo danaha dadka ka dhexeeya ay isbedelaan ila waa adduunya way isbedbedel badan tahay oo hadday ukhuwadu ahayd cala aliimaan mahmaa tagayarat aduruuf waalawdaac si kastoo axwaash iyo duruuftii isku bedesho walaalnimadii waa qaa'im laakiin hadday ligayri illaah ahayd tagayurka ugu horeeyee dhaca ayaduna la dhacaysa calaa sabiili lmithaal dadka wada shaqayn baa dhex mari karta oo shaqaale isu noqon karaan dano kaloo adduunye ayaa dhex mari kara aaraa iyo afkaar ayay isku waafiqi karaan aan diinba ahayn macnaha dadka waxbaa dhex mari karo isugu iman karaan iyagoo walaalo islaama ah haddaba haddii walaalnimadu iimaan dhaba ay ku salaysnayd xataa masaalixdii adduunya hadday goodo shaqadii haddii lagu kala tago xataa lagu eriyo haddii xataa aada isdiidaan oo qofkaa aada iskhilaaftaan waxyaabahaasoo dhan ukhuwada iimaaniga way ka sarraysaa alukhuwatu aliimaaniya fawqa hada kulli waxaasoo dhan iyadaa ka sarraysa waayo iyadu iimaan bay ku salaysan tahay markaa wax kastoo dhaca ma saamaynayo inta iimaankii qaa'im uu yahay laakiin waxaad ogaataa hadday markaaba isbedesho marka horaan asaaskeedu iimaan ahayn ee wax kale u ahaa shaqada hadday ahayd markay godo dee waa lagu kala tegaya oo la wada hadli maayo dan kaleo adduunyaha hadday ahayd marka dantii la kala waayo dee waa la kala dhaqaaqaya wa haalibu mu'aakhaati annaas alyawm cala alumuuri dunyawiya walaaltinimada dadkee maanta taaganina waxay u badan tahay haalibkeedu masaalix iyo umuur dunyawiya oo marka la kala waayo col daahiigo ay la noqonaya oo la kala dhaqaaqaya waxay taasi daliil u tahay naqsiga iyo dacfiga iimaankeenna ku jira waayo walaalnimada iimaanigii waxaa waxba kuma noqoto iyadoo walaalka aad ra'yi ku khilaaftay ama aad masale isku diideen ama aad shaqo ku kala tagteen ayaa haddana iimaankii maadaama qaa'im uu yahay oonu isbedel ku dhicin walaalnimadiina waa qaa'im waxaa alla u yidhi subxaanah إنما المؤمنون إخوة inama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta unbaa walaalo ah falafdu lxasri lwaaridi fi hadihi اlaaya inamaa yadulu calaa xasri اlأkuwa alxaqiiqiya cala aliimaani billah ereygaa xasriga iyo koobista loo adeegsaday aayadda ku soo arooray wuxuu tusinayaa uun walaalnimada qiimaha lihi inay ku salaysan tahay cala aliimaani billah oo de inamaa waa adawaat lxasr marka mumin yani walaalnimada qiimaha leh muctabarkii waxay tahay uun ta iimaanka ku salaysan macnaha wixii ka soo hadhayba qiimo badan ma leh camaa qariibin tazuul waa wax iska baaba'aya fahadihi hiya ukuwat diini waliimaan wahiya khayru min ukuwati nasab walaalnimada diinta iyo iimaanku waa tan tan nasabkana iyadaa ka khayr badan walidalika qaala allahu caza wajal fain taabuu waaqaamuu salaa waaatow zakaa faikhwaanukum fi ddiin waxaa alla u yidhi subxaanah iyadoo kuwa mushrikiinta ama gaalada laga warramaayo hadday toobad keenaan oo kufrigooda ka soo noqdaan oo ay salaada oogaan zakadana bixiyaan faikhwaanukum fi ddiin waa walaalihiin oo diintay idinkula walaaloobeen mafhuumka aayaddu waxa weeye haddaanay toobad keenin oo salaad iyo cibaadaadka aanay la iman dee falaysuu biikhwaanikum fi ddiin diinta walaala idinkulama aha waayo dee waaba gaale halkay walaala idinka noqon gaal baa walaalkaya oo i jecel waa khuraafaad iyo awhaam aan sal iyo raad lahayn gaal waa cadowga walaalkaa ma aha waxa ilaahay ukhuwada ku tilmaamay uun kuwa isku diintae islaamnimadiiyo iimaanka wada qaata fa ikhwaanukum fi ddiin waxau yihi asheekh ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah wlkuwaة اliimaaniyaةu la tantafi maca almacaasi wain cadumat wainama tantafi biintifaaءi اliimaan walaalnimada iimaanigii alkuwa aliimaaniya yani laa tantafi maca almacaasi wain cadumat kuma zuulaysa macaasida walow macaasidaasi haba weynaatee oo walaalkaaga muuminkii in kastuu dembaabo oo macsiyo uu ku dhaco walaalnimadiisii waa baaqi wainamaa tantafi biintifaaءi اliimaan waxaa walaalnimada iimaanigii ku zuushaa oy ku baaba'daa oo keliya marka iimaanku zuulo markaasunbay baaba'aysa taa macnaheedu ma aha in ukhuwatu nnaas calaa darajatin waaxida waayo ukhuwadu marna way zuulaysaa marna way nuqsaamaysaa zawaalka iyo baabaa ukhuwadu ay baaba'daa waa biintifaa'i aliimaan nuqsaanteeda iyo hoosu dhaceeduna waa binuqsaani aliimaan walidaalik ayaanay dadka ahluliimaanka ukhuwadoodu aanay kuu sinayn oo ninba ninkuu dariiqa xaqaa iyo sunnada iyo dariiqii salafka iyo saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ninba ninkuu xaqaa uga dhow yahay walaalnimada iyo walaaga iyo xaqa uu kugu leeyahay wuu kaaga dhow yahay ninba ninka uu kaaga dheer yahay xaqana walaalnimadiisu way kaa dheertaho dee waxa weeyaa nuqsaan ayaa ku dhacaysa macnaha dadku waa calaa darajaat fii mas'alati alwalaa xidhiidhka iyo walaalnimada iyo jacaylka dadku way ku qaybsamayaan ninba ay ku kulmayaan muujibaat likraami walihaana waxyaabo keensanaya in la sharfo oo daacaadka iyo khayraadka iyo wanaagga ah iyo waxyaabo keensanaya in la ihaanaysto oo macaasida iyo mukhaalafaadka iyo inxiraafaadka ah waxaa sheikhulislaam oo kale uu yidhahda caleyhi raxmat ullah qofkaa muuminkee daacad iyo iimaanku iyo waxa weeyaan macsiyada iyo xumaantu ay ku kulantay dee walaagiiyo baraagii iyo xubbigiiyo bukdigiina waa ku kulmaya fayuxabu biqadri ma fiihi min aaaca wayubqadu biqadri ma fiihi min almacsiya yacni inta daaco iyo wanaag iyo khayr ku jirta waa lagu jeclaanaya inta xumaan iyo macsiyo ku jirtana waa lagu nacaya oo waxaad garan kartaa markaa qofkii isagoo mu'min ah ayaa xubigii iyo bukdigii labadiiba ay ku kulmi karaan marka ukhuwadu sidaasay darajaad u tahay oo ukhuwada kaamilka ah waxa leh mu'minka kaamilka ah ee dariiqada xaqa ah iyo sunnada ku sugan ee waxa weeyaan takyiir iyo tabdiil aan la iman ولأهمية الأخوة الإيمانية قدمها النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الأمور حين قدم المدينة فكان أول ما بدأ به بناء المسجد أهمية إيا مكانة أي والالتنمة إيمان قليل هاي درتيد أي النبي أن محمد صلى الله عليه وسلم مركو مدينة صوق علي وحياب فربضان ومهمها يدو كهر مريي ومهمة يدو أي كهر ريسا سيدا درتيد ayaa wixii ugu horeeyey ee uu ku bilaabay horta madiine wuxuu ahaa binaa almasjid masaajidka dhiskiisii waayo qofka muuminkii goob cibaado inuu helaa waa lagama maarmaan walidaalika qofka islaamkii halka uu degayo sahankiisa waxa ka kow ah goobta cibaadada horta halkaad ku cibaadaysan lahayd jumcaha iyo jamaacaadka iyo salaadaha uma aakhaa bayna alansaari waalmuhaajiriin liannaha sababu lquwati wannusra dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin waayo sababta awoodda iyo quwada lagu helaa iyo gargaarka iyo guushaba waa walaalnimada iyo dadku inay isku jidh iyo isku awood iyo isku waxa weeyaan walaalnimo ay yihiin oo dhinac u wada jeedaan marka ukhuwadu waxay noqotay yacni tallaabadii koobaad oo binaa'u lmasjid ah waxa soo labeeyey waxa weeyaan alukhuwa aliimaaniya inuu nebigu ansaar iyo muhaajiriin uu walaaleeyo oo dhexdooda isu soo dhoweeyo oo muhaajiriin oo kuwii maka ka soo hijrooday ah iyo ansaar oo kuwii madiine loogu yimid ee walaaladood soo dhoweeyey ah ayaa dhexdoodii ukhuwo uu dhigay saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidka cabdiraxmaan ibni cawf radia allahu canhu waxau yidhi cabdiraxmaan ibni cawf aakhaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama baynii wa bayna sacd bni rabiic alansaari waxaa rasuulku walaaleeyey laba walba dhinac buu isku raacinayey marka wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibni cawf anigiiyo sacd ibnu rabiic ayaa rasuulku iskaaga raaciyuuna walaaleeyey faqaala sacdu liakhiihi cabdiraxmaan markaa sacd ibnu rabiic ayaa walaalkii cabdiraxmaan ibni cawf waxa uu ku yidhi ana akharu lansaari maala ansaar ninka ugu xoolo badan baana wa sa aqsimu maalii baynii wa baynaka shatrayn xoolahaydana cabdiraxmaanow labaan inoogu qaybinayaa laba isleed وعندي امرأتان فانظر إلى أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها لبها وينان قبايه تاب تعلاتك إيغو سيان انتان كوغو فرو مركي عدده يدو لماتي عدة بحضو أدو بورسته مورا عبد الرحمن بن عوف واصح وآيرون مو أقبلنه وحيا هايان صحابة رسولك ضلبوا يقانا عفة يدور صولان ومسألة دي سؤاشنا كبير waxau ihi baaraka allaahu laka fii ahlika wamaalik walaakin dullanii cala suuq wuxuu yidhi anigu nin ganacsiga iyo tijaarada aqaanaan ahay marka sacadow ehelkaaga iyo amwaashaadaba allaha kuu barakeeye suuqii i tus xoogaydaan maalayaa iyo gacantayda eh haadihi hiya ukhuwatu diin walaaltinimada diintu waa taa waa taa dumarkii la gaadhay heer la yidhaah waan kuu furayaa si aad u guursato waa taa heer ay gaadheen ansaartii ay yidhaahdaan xoolahaan inoo qaybinaynaa haadihi hiya ukhuwat diin wahiy alatii cabara canha nabiyu sal llahu alayhi wasalama biqowlihi liabi bakrin anta akhii fii diin illahi wa kitaabih waana tuu nebigu ka cabiray markuu abu bakar la hadlayey anta akhii fii diin illahi wa kitaabih abu bakarow waxaa tahay walaalkaygii aan ilaahay diintiisa iyo kitaabkiisa kula walaaloobay wuxuu hadalkaay wahiya lii xalaalun xalaal baanay ii tahay caashi hadalkaa wuxuu yidhi nebigu cindamaa khaطba nabiyu sal اllahu alayhi wasalam caaisha wa qaala abu bakrin inamaa ana akuuk nebigu sal اllahu alayhi wasalam markuu caasho usoo geed fadhiistay caasho uu doonay inuu guursado ayaa abu bakar wuxuu ku yidhi ila ina abi bakar bay ahayd caashiye inamaa ana akuuk rasuulkii allow walaalkan un baan ah caasho miyaad geydaa markaasaa nabigu sal llahu alayhi wasalam ugu jawaabay anta akhii fii diin illahi wa kitaabih wahiya lii xalaalun diinta ilaahay baynu ku walaalownay caashina waa ii xalaal macnaha walaaltinimada iimaanku ma xaaraantinimaysan nikaaxa oo waxa gayaanka waxa weeyaan iyo nikaaxa diida ka mid ma aha waxa weeyaan walaalnimada iimaanigii laakiin waxa wax diida nikaaxa yacni waxa weeyaan waa ukhuwatu nasab waa walaaltinimada wada dhalashada akhrajahu lbukhaariyu can curwa hadihi اlukhuwa hiya alatii cabara canha alansaaru bihadihi alafcaal walaaltinimadan iimaanigii waatay ansaari ku cabireenee ku caddeeyeen afcaashooda maaha aqwaashooda waayo walaaltinimada dhabta ah waa bilafcaali laa bilaqwaal ansaari afcaal iyo dhaqan bay ku muujiyeen walaaltinimada iimaaniga ah ee af iyo odhah kumay muujin fqad awrada الbukhaariyu fi kitaabi tafsiri cinda qowlihi tacala wayuhiruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa xadiiثi abi hurayra imaam اlbukhaari saxiixiisa wuxuu ku soo saaray kitaabu tafsir aayaddii markuu sharxayo wayuhiruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa naftooda ayay ka doorbidayaan ta walaaladood walow haba baahnaadaanoo baahi haba ku sugnaatee aayaddaa markuu sharxayey ayaa waxaa imaamu lbukhaari uu ku soo saaray aayadda sharxeeda xadiida abi hurayra xadiidkii abu hurayra uu warinayey qaala waxau yihi marka abu hurayra ataa rajulu rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam nin baa rasuulkii alla u yimid faqaala yaa rasuula allahi asaabani ljahdu wuxuu yihi rasuulkii allow dhibaato iyo baahi baa i heshay dhulkaan u dhacay faarsala ilaa nisaa'ihi falam yajid cindahuna shay'a rasuulku haweenkiisii intuu u fariin diray ayaa agtoodii waxba laga waayey shayna gurigii nebi maxamed waa laga waayey waayo guri aakiru ahaayo guri adduunyo oo nooc walba lagu qurxiyo ma ahayn ilaahay buu doortay iyo wamaa cindah inta aynu inaku adduunyada xoogga saaray gurigii nebi maxamed waxba waa laga waayey faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alaa rajulun yudayifuhu hadihi leyla yarxamuhu allah wuxuu rasuulkii alla yidhi warcaawa ninkan yaa martigelinayo ilaahay u naxariistaa man yudayifuh faqaama rajulu min alansaar ragna waa isdhaafay yacni ragga ansaareed wanaag iyo khayr waa u dheereeyeen nin ansaariyaa kacay waxa riwaayada muslimku ay caddaysay ninkaasi abu alxa inuu ahaa fii tafsiir ibni kaiirna waa ku sugan yihi abu alxana waa saxaabigii cajiibka ahaa ee taqaaneen ee markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun bustaanku xoolihiisa ugu jeclaa nebiga ku yidhi nebi allow bustaankaygii bayruxaa wakaas ilaahay iyo rasuulkiisaaan u bixiye meeshaa doonta dhig waa raggii rag ahaa ee nusuusta sharciga markay maqlaan deg deg uga jawaabi jiray waayo qalbigooda ayaa nusuusta ay ku dhibci jirtay oo raaday ku samayn jirtay marka nin baa kacay ansaariya faqaala ana yaa rasuula allah markaasuu yidhi aniga rasuulkii allow anaa ninkan martigelinaya fadahaba ilaa ahlih ehelkiisii buu markaa u tegey faqaala limra'atihi dayfu rasuuli illaahi laa tadakhiriihi shay'a haweenaydiisii ayuu markaa ku yidhi waa dayfkii nebi muxammede waxba ha ka kaydsanin caawa waxba ha kala hadhin waa martidii nebi moxamed cid maanta inaga marti wanaagsani ma jirte eh waxba caawa ha ka reebin qaalat wallaahi maa cindii ilaa quutu sibya waxay tidhi wallaahi abuu alxow yacni caruurta yaryar cashadoodii mooye wax kale ma hayo qaala faidaa araada sibyatu alcashaa fanawimiihim wa tacaalay wuxuu yidhi haddaba caruurtu markay cashada doonaan seexi kaalay adiguna fa adfi isiraaj faynuuska baktii wanadwi butuunana allayla caawana dhexdaynu xidhanaynaa caawa inakuna waxba cuni maynee caloosha ayaynu xidhaynaa fa facalat sidii bay yeeshay waayo kaanat muطicata lilaahi warasuulih walizawjiha may odhan war carruurta xageen geeyaa sidaa laga yaabo dumarka maantu inay odhan lahaayeen laakiin waxay ahayd mid rabbigeed iyo rasuulkeeda adeecday iyo ninkeediiba waxay tidhi markaa waa yahay sidii bay yeeshay sidii baana ninkii dayfka ahaa ku dhargo wax ku cunay uma ada arajulu calaa rasuuli illaah ninkii baa rasuulkii ilaahay subxii ku kallahay faqaal dabeed nebigu waxa uu yidhi laqad cajiba allahu caza wajalla aw daxika min fulaanin wa fulaana wuxuu yidhi ilaahay wuxuu la yaabay ama yani waxa weeyaan ku qoslay xalay hebel iyo heblaayo waxay sameeyeen cajiba wa daxika waa sifataani ficliyataan min sifaat illahi caza wajal waa sifaat lafcaal sideedaana ilaahay loogu sugayaa subxaanah iyadoon la taxriifin lana waxa weeyaan takyiifin markaa nebigu waxa u yihi laqad cajiba allahu caza wajal ilaahay wuxuu la yaabay aw daxika ama ku qoslay min fulaanin wa fulaana xalay hebel iyo heblaayo waxay sameeyeen ilaahay waa la yaabay ama waa ku qoslay yacni abaal iyo ajri fara badan ayay mutaysteen faanzla allahu caza wajal markaasaa ilaahay dhacdadaa ku soo dejiyey wayufiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooda waxay ka door bidayaan oy ka horraysiinayaan ta walaaladood walow haba baahnaadaan oo baahi haba ku sugnaateen idan haadihi hiya ukhuwat liimaan walaaltinimada iimaanka ku salaysani waa taa waa taa nafta walaalkaa aad ka hormarinaysa taada taadaad ku furanaysaa ta walaalkaa alukhuwa aliimaaniya hiya nicmatu min allahi caza wajalla yamunu biha calaa man yashaau min cibaadi walaaltinimada iimaanku waa nicmo ilaahay ku galladaysto cidda uu doonay addoommadiisa ka mid ah idan waa nicmatun min afdali nicam laakiin ilaahay wuxuu ku manaystaa cidda uu doonay ehelka u ah bal dhagaysta rabbi waxa uu leeyahay subxaana wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufrati min annaar faanqadakum minha kadalika yubayin allahu lakum aayaatih lacalakum tahtaduun hadihi alaaya waxaa ilaahay ku tilmaamayaa nicmada uu ku manaystay addoommadiisa waxa uu rabbi leeyahay subxaana waxaad xasuusataan nicmada ilaahay idinku manaystay korkiina oo nicmadaasi maxay tahay xillibaa ilaahay idiin nicmeeyey aada ahaydeen col daahiy go-ay oo naf iyo maaltoona isu bixinayn nafta dhiiggana aad waxa weeyaan daadinayseen xoolahana aad kala qaadayseen acraadiinana aad ku xadgudbayseen qofna qof kale aanu bixinayn xilli aada col ahaydeen oo faallafa bayna quluubikum dabeed ilaahay quluubtiinnii kulmiyo isu keenay dabeed ilaahay quluubtiinnii uu isu keenay oo fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana dabeed nicmadii ilaahay aad ku noqoteen kuwo walaalo ah yacni ilaahay nicmadiisa ayaad ku walaalowdeen oo waxa weeyaan carabi col daahi go-ay bay ahaayeen qabla alislaam ismay bixin jirin guud ahaan haddana jilib jilib iyo reerreer bay isku sii layn jireen oo ansaaroo kale aws iyo khasraj waxa weeyaan colaadii dhex martay waxay ahayd colaad taariikhiya oo waxba reebin akalat alakhdara waalyaabis cadaawadda intaa leeg ee carab oo dhan ka dhaxaysee reerreer iyo jilib jilib ay isugu duulayeen ilaahay nebi moxamed markuu usoo saaray islaamnimada ay qaateen waxay noqdeen walaalo naf iyo maal isu bixinaya fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana rabbi waxau yihi wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar waxaad hore ugu sugnaydeen naar qarkeed yacni bohol naareed ayaa dacalka ama qarka u saaraydeen oo aad ku dhowaateen ba inaad ku dhacdaan fa anqadakum minha ilaahay baa idinka badbaadiyey kadalika yubayinu allahu lakum aayaatihi lacalakum tahtaduun sidaas baa ilaahay aayaadkiisa idinku cabaynayaa si aad ugu hanoontaan oo aad xaqa iyo waddada saxdaa ugu sugnaataan waxaad u fiirsataa odhaahda alla uu yidhi faasbaxtum binicmatihi ikhwaana si aad u ogaato ana alukhuwata aliimaaniya binicmati min allahi subxaanah waxaa kalooad u fiirsataa faallafa bayna quluubikum si aad u ogaato ana alquluub hiya alatii ta'talifu wa taftariq quluubtu iyadaa isula timaada kala tagtana macnaha halka laga walaaloobo ama laga kala tagaa maaha jasadka iyo jidhka daahirkan guuduun ma aha laakiin waa min alqalb quluubta ama isu timaada ama kala tagta hadihi اlukhuwa aliimaaniyatu laysat bilamwaal mid xoola lagu gatoo lagu iibsado ma aha oo xoola hadday goynayaan waaday jabnaan lahayd ilaahay baa tilmaamo yidhi waallafa baynahum law anfaqta ma fi lardi jamiica ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum ina allaha casiizun xakiim ilaahay baa quluubtooda isu keenay nebi allow waxaa dhulka ku sugan oo dhan haddaad ku bixin lahaydee maala inaad quluubtooda isu keento iskumaad keeni karteen laakiin ilaahay baa isku keenay binicmatihi wa fadlih lianna alquluub bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa waayo quluubtu ilaahay subxaanahu wa tacaala labadiisa farood ayay ku kala dhex jiraan oo siduu doonuu u gedgedayaa rabbi subxaanah macnaha quluubta addoommada cidda ku tasaruftee u tashatee siday doonto ka yeeshaa waa rabbi subxaanah qalbigu adiga gacanta kuuguma jiro alukhuwat limaaniya tajcalunaa ka nafsin waaxida xusnan wa faraxa walaalnimada iimaanigu waxay naga yeelaysaa sidii naf qura sidii naf keliya xagga farxadda iyo murugada oo macnaha yani waxaynu noqonaynaa dad naf keliya ama jasad keliya oo qura ah ka jasadin waaxid oo midkood wixii faraxti geliyaa intii kalena uu ka farxinaayo midkood wixii naxdin geliye murugo geliyaana intii kalena ay ka murugoonayaan nabigu waxau yihi sal allahu alayhi wasalam kama fi saxiixayn min xadiidi nucmaan bni bashiir mahalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mahalu ljasadi lwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bilxuma wasahr waxau nabigu yihi sal allahu alayhi wasalam dadka mu'miniinta ah sifadoodu waxay tahay siday isu jecel yihiin ee isugu naxariisanayaan ee isugu dabacsan yihiin waa sidii jidh keliya oo xubin keliya hadday ka xanuunsato jidhka inta kale uu yeedhanayo soo jeed iyo xumad oo macnaha dee maanta faryaradaasi hadday ku xanuunto seexan maysid indhana isu geyn maysid oo waayo faryaraa ku xanuunaysa jidhka inta kale maxaa helay waayo jidhkao dhammi waa isku shucuur waa isku dareen xubin ka mida waxaa helaa xubnaha kaluu saamaynaya waxaa jidhkaa qudha la mida dadka mu'miniinta ah walaalnimadooda iyo xidhiidhkooda oo sida jidhkaasi isku dareen iyo isku shucuur u yahay ayaa ahluliimaan ay isku shucuur iyo isku dareen u yihi adigu waxaa laga yaabaa maanta muslimka meel uu waraabuhu ku cunayo ama dhibaata ay ku dhacdo ama waxa weeyaan musiiba ay ku soo degto inaad tidhahdo maxaa iga galay mar haddaan anuu caafimaad qabo laakiin ahluliimaanku caynkaa ma aha wuu ka damqanayaa waanu ka ilmaynayaa qalbigiisuna wuu ka yani aad iyo aad buu uga damqanayaa qof kastoo mu'mina dhibka gaadhaya waayo waa walaalkii waa xubin xubnihiisa ka midoo u waayey saxiix bukhaari waxaa ku sugan xadiidka abi muusa alashcari uu warinayo inuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam almuminu lilmumini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda washabaka bayna asaabici nabigu farihiisa intuu sidaa isu geliyey ayaa waxau yihi qofka muminka iyo qofka kale muminka wuxuu u yahay uun sida dhismahaasoo kale oo berkiiba barka kale ayuu xajinaya oo adkaynaya oo macnaha gidaarka dhismahaasi siduu isu haysto ee labanka dhexda haddii laga saara dee isugu soo dumaya aan ugu kala maarmayn ayaa muminkuna muminka kale sida dhismahaasi isku haystu isku xajinayo ayaa mu'miniintuna ay isku haystaan oo mid walba ka kale uu garab iyo gaashaan ugu yahay oo inagu kala maarmay welidaa wasafa allahu lmumina nafsan liakhiih sidaa darteed ayaa ilaahay waxa uu muminka ku tilmaamay inuu qofka walaalkii naftiisii u yahay macnaha muminka waxa laga dhigay naftii muminka walaalkii naftiisii oo kale ka nafsin waaxida ilaahay waxau yihi subxaana walaa talmizuu anfusakum warnafihiina ha dhalleecaynina sida muminka naftii walaalkii looga dhigay waxa weeye lama odhan barkiin barka kale yuu dhalleecayn laakiin waxaa la yidhi waar naftiina ha dhalleecaynina naftiina macnaha iyo muraadka rabbi waxa weeye walaalkaa markaad dhalleecayso eed ku xadgudubto naftaadii baad dhalleecayso eed ku xadgudubto liannahu cudwun min acdaa'ik waayo waa xubin xubnahaaga ka mid a waxau yidhi cabdiraxmaan naasir asicdi ay laa yacib bacdukum calaa bacd barkiin barka kale yuu ceebaynin ilaa uu sheekhu yidhi wasumiya alakhu lmu'minu nafsan liakhiih walaalka mu'minkaa waxaa loogu magacaabay inuu walaalkii naftiisii oo kale yahay liana almu'miniina yenbagii an yakunuu haakada xaaluhum kaljasadi lwaaxid waayo mu'miniinta waxaa habboon inay sidaa noqdaan xaalkoodu sidii jidh keliya wlanahu idaa hamaza hayrahu awjaba lilayri an yahmiza fayakunu huwa lmutasabibu lidalik sidoo kale markuu walaalkii wax ka sheego taasi waxay u sababaysaa isna walaalkii inuu wax ka sheego marka naftiisa wax ka sheegeeda isagaa sabab u noqday alukhuwa liimaaniya tajcaluka raxmata biakhiik shadiida calaa caduwik walaalnimada iimaanigu waxay kaa dhigaysaa mid walaalkii u naxariista cadowgiisana ku ad adag muxammadun rasuulu llah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum nebi muxamed waa rasuulkii ilaahay ummadda u soo diray kuwii rumeeyey raacay la socdayna waxa weeyi kuwo gaalada ku ad adag dhexdoodana isu naxariisto oo isku dabacsan yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinih fasawfa yaati allahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunah waxaa la yidhi kuwa muuminiinta ahow ruuxa idinka idinka mid ah ee diintiisa ka noqda ee ka ridooba waxaa ilaahay uu keeni doonaa qolo uu jecel yahay iyaguna jecel ashanu kullu shan an tuxabba laysa shanu an tuxib inama shanu an tuxab yani waxaa muhiimka muctabarkii waxa weeyi in lagu jeclaado ood noqoto maxbuuban cinda allah laakiin adigu jacaylka sheegataa muhiimad badan ma leh waxba laga yaabaa inaad sheegato adoon waxba jeclayn laakiin waxaa muhiima in lagu jeclaado sidaa darteed ayaa ilaahay hormariyey kii muhiimka ahaayo yuxibuhum ilaahay baa jecel waa maxbuubiin markaasaa iyagana jacaylkoodu imanaya waa yuxibuunah sifaadkoodana maxaa ka mid ah adillatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin mu'miniinta waa u dabacsan yihiin gaaladana waa ku qallafsan yihiin ya ayuha aladiina aamanuu qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda waa muuminiinta ahow gaalada idin soo xigta la dagaalama dhexdiinana adayg iyo qallafsanaan ha ka helaan baa rabbi uu yidhi subxaana idan waxaa asal ah in gaal lagu adkaado mu'minna loo dabacsanaado laakiin yani dabacsanaanta mu'minka loo dabacsan yahay macnaheedu ma aha in khaladkiisa indhaha laga qarsado waayo dadka qaarkood waxay isu khaldaan oo aanay kala saarin raxmat lmuuminiin iyo waxa weeyaan qofka in loo nasteexeeyo waxa uu ku khaldan yahay laga toosiyo waxaad ogaataa raxmadda walaalka aad u naxariisanaysa waxa ka mid ah inaad khaladka ka joojiso oo nabigu markuu yihi unsur akhaaka aaliman aw madluuman ee saxaabadu yidhahdeen madluumka garanee daalimka sideenu ugu hiilinaa waxa uu yihi taxjuzu can dulmi fadaka nasru isaga hiilkiisa iyo gargaarkiisu waa inaad dulmiga iyo xumaanta ka soo qabato taasaad ugu hiilisood ugu gargaarta walaalkaa waxaad ugu naxariisatay markaad xumaha ka soo qabato laakiin haddana waxaad ogaataa xumahaad ka soo qabanaysana asluub iyo aadaab wanaagsan inaad kaga soo qabato waayo walxaqu qad yactariihi suu tacbiiri adoo saxan ayaad haddana asluubka saxda ah ka sambiri dhaxan kartaa oad ka baydhi kartaa baydhidaad ka baydha asluubka saxda ee hagaagsan waxay dhaxalsiin kartaa qofka walaalkaaya inaanu waxba kaa qaadana uu kaasii durko qofka muminkaa laftiisu marka loo naseexeeyo maratan bacda mara hadduu canaad iyo madaxaday ku sameeyo macaasida waa lagu adkaanaya isagaanay dan u tahay markaa adaygu markaa adayga muminku asal maaha waa farac muminka maxaa asal u ah in loo naxariisto laakiin qofka canaad iyo mukaabare la yimaada ayaa lagu adkaan karaa sidaas weeye xataa law akhطa'a akhuuk walaalka hadduu khaldamo raxmadda iyo dabacsanaanta ku dadaal adoo xasuusan xadiidkii nabiga sal اllahu alayhi wasalam iyo qaabkuu nebigu ula dhaqmi jiray dadka waxa weeyaan markay khaldamaan xadiiu jaabir fi صaxiix mahalii wamahalukum kamahali rajulin istawqada naara fajacalat ilfaraashu wاddawaabu yaqacna fiiha wahuwa yadubuhuna daba faana aakhidun bixujazikum can الnaar waantum tatafallatuuna min yadii waxau nebigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh aniga sifadayda iyo sifadiinnu waxaynu isku nahay uun sidii nin meel cidlaa dab weyn oo ooga ka shiday dabadeed ay xasharaadkii iyo balambaalistii iyo xaydhaweyntii xayawaanaadkan dabka iyo iftiinka soo eegtaa ay gudagaleen dabku shiday inay isku tuuraan oo kusoo daataan isaguna uu gudagalay inuu ka celiyo ilan waxba garan maayaan oo halaagoodii baa ku jire waxauu nebigu yidhi markaa anigu guntigiinaa naarta ka soo qabanaya idinna waa iska kay dhufanaysaan oo naartaad bartanka isugu tuuraysaan waxay tusaale u tahay qofka mukhaalifkaee khaldan soo qabashada nebigu uu soo qabanayo khayrkiiyo wanaagga uugu yeedhayaa waa raxmaddii iyo jannadiibuu ugu yeedhayaa qofku khilaafka oo amarka nebiga khilaafayo uu kasii jeedaana waxa weeyaan khilaafka uu khilaafayaana waa qof naartii kusii socda waayo dee mukhaalafada cidhibteeda dambe haddaan ilaahay kuu naxariisan ma-aalkeedu waa naar iyo cuquubo ciyaadan billaah sidoo kale nebigu sal allahu alayhi wasalam xadiidkii xadiisu mucaawiya fi salaa ninkii salaada dhexdeeda ku hadlay waxa weeyaan muxuu lahaa saxaabigaas wuxuu lahaa wallaahi maa kaharanii walaa shatamanii walaa darabanii wallaahi nebigu ima huruufin imana hiifin imuu garaacin imana caayin wainamaa si degan un buu yidhi ina haadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas war salaadan hadalka dadku kuma banaana unbuu si tartiiboo dabacsan yidhi maxaad ahayd kaagan iyo xaggeed ka timid ma odhan waad garanaysaan xadiisu lmujaamici fii ramadaan ninkii maalin ramadaan haweenaydiisa u galmooday fi saxiixi min xadiidi abi hurayra ee isagoo laabta iska garaacaya nebi maxamed u tegay oo le rasuulkii allow halagtu waan halaagsamay waayo macsiyada iyo dembigu waa halaag markaasuu yidhi oo maxaa ku halaagay suu yidhi haweenaydaydii baan u galmooday maalin ramadaan nebigu ma hiifin mana dhibaatayn mana canaanan wixii dawadiisa ahayd unbuu u tilmaamay uu kaga kafaaro gudan lahaa mukhaalafadu ku dhacay wahaakada yani amilada raxmadda nebigu aad bay u tiro badantay waxaa ka mid ah kamaa fi صaxiixayni min xadiidi anas ninkii reer baadiyaha ahaa aqoon badan ma lahayn ee masaajidkii nebiga kaadida isla dhex taagee ku qabtay ee saxaabadii markay kula boodeen nebigu uu yidhi laa tujrimuuh war kaadida ha ku jarina dacuuhu iska daaye ha dhammaystee kadib nebigu sal اllahu alayhi wasalam markii waxa weeyaan uu kaadida dhammaysta ayuu amray in waadaan biyo ah kaadidii laga dabageeyo lagu dul shubo saasuu ku daahiroobaya amiladaasi waxay tusaale u yihiin raxmadii nebigu sal allahu alayhi wasalam dadka uu naxariisanayey xataa hadday khaldamaan wahaakada ahlu sunna siduu sheikhu lislaam yidhi wa aclamu lkhalqi bilxaq wa arxamu lkhalqi lilkhalq ahlu sunnuhu waa kuwa xaqa dadka ugu aqoonta badan haddana khalqiga ugu naxariista badan maadaama ay xaqii ugu aqoon badan yihiin gaadhsiinta dadka ay gaadhsiinayaanna way ugu naxariis badan yihiin aayar bay gacanta soo qabanayaan ee karkaarka ma weydaarinayaan waayo hadafkoodu waa inay dadku hanoonaan laakiin inay halaagsamaan ma aha ninkuna hadaf markuu leeyahay wadada ugu sahlan ee ugu quruxda badan ayuu u maraa ee inay waxba kaga kala duulayn ikhwaanii fillaah haddaan intaa kaga baxo ukhuwada iimaaniga ah iyo makaanada ay leedahay waxaan tilmaamayaa alukhuwa aliimaaniya qawaadix wa muqawiyaat haddaynu garannay walaaltinimada iimaanigu qiimahay ku fadhido waxyaabo dhaawacaa jira iyo waxyaabo dhammaystira maxaa walaaltinimada iimaaniga ah dhammaystiree xoojiya maxaase dhaawaca waayo waynu u baahannahay walaaltinimadeenna inaynu ka ilaashanno wixii dhaawacaya ama ay ku dhimanayso waxaa ka mida muqawiyaadka alquwa aliimaaniya alxubbu fi llaah ilaahay dartii in laysu jeclaado ففي البخاري من xdيiث أنس inuu نبgu yihi sلى الله عليه وسلم ثلاث mن kuna فيhi وجد بهنa xلاوة الإيمان waxaa ka mid a وأn يحiب المرأ lا يحiبه إلا لله inuu ruuxa jeclaado isagoon u jeclaanayn ilaahay dartii mooye wax kale maxaba lilaahi wa fillaah ilaahay dartii inuu u jeclaado أخرج الإمام الطبراني في الكبير مجلد كوبية تبعات صفحة كوبية تبعكم شنبق الصدن يتضبع والطيالس في مسنده برقم 378 وابن أبي شيبة في مصنفه مجلد كتضبات صفحة لبضق اللباطن إيه سقال وهكذا شيخ الألباني وحو حديث كاكوت السيحيي في صحيح الجامع مجلد ككوبات صفحة لبضق لبضق شنبق إيه سقال إيه صدن waxa uu nabigu yihi sal allahu alayhi wasalam awhaqu cura aliimaan alxubu fi llahi waalbugdu fi llah xarkaha iimaanku ku xidhan yahay iyo guntimihiisa waxa ugu xoog badan oo ugu adayg badan ilaahay dartii oo laysku jeclaado iyo ilaahay dartii oo laysku naco macnaha markaad wax jeclaanayso jacaylkaagu waa inuu noqdo lilah qofka diintiisa iyo iimaankiisa maaha adduunyaad ka heshiiye waxbuu ku siiyey iyo sidanuu yeelay markaad qofka nacayso waa inaad u nocday ilaahay dartii diintii alle ayuu ka durkay wuu ku khaldamay ama macaasi buu dhex galay laakiin maaha dantaydii baan ka waayey oo haddana aad iska dhigtay ilaahay dartii inaad u nacday wamaa abqadtahu ilaa linafsik naftaadaanaad u nacday ilaahay dartii umaad nicin waayo kaiir min annaas way isku khaldaan arrimaha oo iyadoo cadhadiisa iyo jacaylkiisa uu yahay lixuduudi nafsih naftiisa iyo hungurigiisa iyo isagu waxa uu doonayo ayaa haddana laga yaabaa an yadhara bimadhar ikhlaas nin sidaa ilaahay dartii u sameeya inuu iska dhigo laakiin dee maanta taasi hadday u socoto waxaa imanaysa maalin aanay u soconayn yowma tubla saraa'ir akraj alimaamu abu daawuud fii sunanihi fi kitaabi ladab baabu daliil cala ziyaadati liimaani wa nuqsaanih mujaladka afraad safxada afar kun lix boqol sideetan iyo kow wakadalika alimaamu tirmidi sunantiisa fi kitaab sifat alqiyaama mujaladka afraad safxada laba kun shan boqol iyo koob iyo labaatan sheekhu lalbanina fi saxiixi ljaamic ayuu kusoo saaray mujalladka koobaad safxada han kun sagaal boqol iyo lixdan iyo shan waxa uu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam man axaba lilah wa abgada lilah wa acطaa lilah wa manaca lilah faqad istakmala liimaan ninka ilaahay dartii wax u jeclaada ilaahay dartii wax u naca ilaahay dartii wax u bixiya ilaahay dartii wax u diida iimaankiisi waa dhammaystiray xadhkihii iimaanka waa kaamil yeelay iman idan ahi muslim tasarufaadkaaga dib ugu noqo tasarufaadkaaga iyo dhaqamadaada iyo afcaashaada kulligeed muraajaco iyo muxaasabo dambe ugu noqo maxaad u samaysaa lilah am ligayr illah waayo waxaad wax ku helaysaa ida kaanat lilah waxaanad wax ku waayeysaa ida kaanat ligayr illah fi axiixayni min xadiii abi hurayra sabcatun yudilhm llahu fi dilihi ywma laa dila ilaa dilh toddobada alla u hadhaynayo maalintaa qiyaame waxaa ka mid ah warajulaani taxaabbaa fi llah ijtamaca calayhi watafaraqa calayh laba nin oo ilaahay dartii isku jeclaaday ku kulmay adduunyada intay joogeen jacaylkaa kuna kala tego sidaa ku kala hoydo ku kala dhintay dad adduunyada jacayl ku kulmay kiina ku kala tegay labadaas wahaakadaa laba dumarihina waa la mide waayo waa min baabi takliib unbaa mudakarka loo cabiraye dee inama nisaau shaqaa'iq rijaal marka laba kastoo mu'mina rag iyo dumarba oo ilaahay dartii isku jeclaaday ku kulmay kuna kala tegay waxay ka mid noqonayaan toddobada maalinta qiyaamee rafaadka iyo bacadka iyo dhididku uu badan yahay toddobada loo hadhaynayeen dhibaatadaba ogeyn ayaa ay ka mid yihiin wa fii muslimi min xadiii abi hurayra ana rajula zaara ahan lahu fii qarya nin baa walaalkii oo magaalo kala ku sugnaa ayuu ilaahay dartii u booqday markaasaa loo soo diray malag calaa suurati aadami markaasuu ku yidhi fa inii rasuulu llahi ilayka ukhbiruka biana allaha axabaka kamaa axbabta wuxuu yidhi waxaan ahay rasuulkii ilaahay kuu soo diray macnaha ilaahay baa iisoo kaa diray buu yidhi horta marka hore wuxuu weydiiyey war ninkan madan adduunyaad u leedahood ka soo qabsanaysaa markaasuu yidhi may ilaa ananii uxibuhu filah ilaahay dartii baan u jeclaado dar ilaahay un baan usoo booqanaya markaasuu yidhi haddaba ilaahay baa iisoo kaa diray si aan kuugu sheego biana allaha axabaka kamaa axbabta in ilaahay kuu jeclaaday sidaad ninkaa ilaahay dartii ugu jeclaaday oo maxabada ilaahay dartii eed la timaado waxaa lagu helaa maxabatullah waxaa kaluu nabigu yihi sal llahu alayhi wasalam kama fi saxiixi muslimi fi kitaabi liimaan wladii nafsii biyadih laa tadkhuluuna aljanata xata tu'minuu wala tu'minuuna xata taxaabuu awalaa adullukum calaa shayin ida facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum waxau rasuulku yidhi sal llahu alayhi wasalam waxaan ku dhaartay allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirta eh jannada geli maysaan ilaa aada rumaysaan rumaynna maysaan oo iimaankiinu kaamil noqon maayo ilaa aada isjeclaataan maydun tusaa waxaad isku jeclaataan waxau rasuulku yidhi salaanta dhexdiinna ku faafiya waxaa shaki la-aana qofkii xataa kaa cabsanayey ama cadowga kuu ahaa ama fikradda kale kaa haystay assalaamu calaykum markaad tidhaahdo waxbaa ka duulaya waxa uu garanayaa horta ammaan mooye yacni eedayna ma dhibaato kale inaana dusidin waayo salaamtu waa shicaaru lamn waa shicaarka iyo ramsiga iyo calaamadda ammaanka iyo nabadgelyada marka shacaa'irta islaamka marka dhexdeenna lagu faafiyo waa laysku jeclaanaya qofkii wax kale kaa aaminsanaana wuu kuugu soo dhawaanaya salaantu dadka waa isku soo dhawaysaa ciddaad jeclaataa waa kuwa qiyaamaha meel lagaala soo saarayo fa fi saxiixayni min xadiidi anas markuu nabiga weydiiyey almaru yuxibu lqawma walamaa yalxaq bihim ninku dad buu jeclaanaya aanu sooba gaadhinba nebigu wuxuu ku yidhi almaru maca man axaba ruuxu waxa uu la macyahay oo meel lagala soo saarayaa uun cidda uu jeclaado kuwaasunba meel lagala soo saaraya idan akhi muslim fakhtar linafsika maa tashaa haddaad waxa weeyaan gaalo iyo kufaar iyo hebel iyo hebel aad jeclaatana dee kuwaasunbaa meel lagaala soo saaray qiyaamaha ciyaadan billaah nebi moxamed iyo asxaabtiisii haddaad jeclaatana iyagaa meel lagaala soo saaray waxaa ka mida muqawiyaadka walaaltinimada iimaanka kor u qaada alikhbaaru bilmaxaba walaalkaa inaad u sheegta inaad jeceshahay أخرج البخاري في الأدب المفرد برقم 542 xadiid kaas ayaa imaam الbخaarي في الأdب المفrad kusoo saaray inuu nebigu yihi slى الlahu عalayه وasلم man أxaba أkhaahu falyخbirhu أnahu yuxibu ninka walaalkii jeclaadaa ha u sheego inuu jecel yahay sheegista aad u sheegaysaa waxay keensanaysaa walaalnimadiisii inay xooganaato kor u kacdo bal adiguba sawiro walaalkaayoo kuu yimid oo ku yidhi walaal ilaahay dartii baan kuu jecla dadka kale wuu kaaga dhawaanaya nabiguna sala allahu calayhi wasalam arrintaa uu odhaah ahaan u yidhi isagoo ficil ahaanna u fulinaaya ayaa mucaad nebigu wuxuu ku yidhi wallaahi innii la uxibuk wallaahi mucaadow waan ku jecla walaalnimada waxaa xoogeeya almusaafaxa iska canqaadka maa min muslimaani yatasaafaxaani ilaa gufira lahumaa qabla an yaftariqa yani laba muslim oo kasta oo isgacan qaada yani ma jiraan laba muslim oo iskacan qaada ilaa waa loo dembi dhaafaa intaanay kala dhaqaaqinba waxyaabaha la ysugu dembi dhaafo waxaa ka mid a muqawiyaadka walaalnimada iimaaniga a xoojiya alimbisaat wa alaaqat lwajh furfuraanta iyo wejiga faraxsan oo walaalkaa weji furfuran oo faraxsan inaad ku qaabishaa wuu kuu soo dhawaynaya walaalnimadiisana waa xoojinaya laakiin weji cabuusa oo xidhxidhan haddaad ku qaabisho waxa weeyaan wuu kaa fogeynaya waabuu kaa cabsanaya talow muxuu soo wada waxaana ugu ayaan daran qof markuu halkaa ka soo baxo aad is odhanayso talow muxuu wadaa ma shar mise khayr laakiin qofka bashaashkaa ee daliiqul wejiga ee raxmaddu ay ka muuqato waad kusoo hiranaysaaba raxmadiisa nabigu waxau yihi sala allahu alayhi wasalam kama fii muslimin min xadiidi abi dar laa taxqiranna min almacruufi shaya walow an talqaa akhaaka biwajhin aliiq war macruufkiiyo wanaagga waxbaha ka yaraysanina walow walaalkaayood weji furan kula kulantana ha noqdee macnaha weji furfuranood walaalkaa kula kulantaa waa min almacruuf ajri iyo abaal baanaad ku helaysa waxaa ka mid a muqawiyaadka kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi anas xubu lkhayri liakhiik walaalkaa khayrkaad naftaada la jeceshahay inaad la jeclaato wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayhi wasalam laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsih midkiin ma rumayn ilaa naftiisa uu la jeclaado ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay khayrka uu naftiisa la jecel yahay walaalkiina ilaa uu la jeclaado taasina waxay ku imanaysaa waxa weeyaan tasfiyat lxasadi can qalbig cudurka xasadka la ydhaah oo qalbigaaga aad ka siibto waayo waxa ina dilay ee walaalnimo fara badan dhaawacay ama ay la dhimatay waa alxasad qofku walaalkii ma jecla inuu magac kaga hormaro muuqu kaga sarreeyo maaluu kala hormaro waxbaba inuu kaga wuxuu jecel yahay walaalkii mar walba isagu inuu noqdo fawqa akhiih laakiin qofka muuminkii sidaa ma aha walaalkiina khayrkiiyo nicmada uu haysto raalli buu uga yahay waanuu la jecel yahay dee mid lamida hadduu doonayana ilaahay buu weydiistaa o was'alu llaha min fadlih haddaad cilmi u baahan tahay ilaahay weydiiso haddaad cuud u baahan tahay ilaahay weydiiso haddaad magac iyo sharaf wanaagsan u baahan tahay ilaahay weydiiso laakiin walaalkaa ha ku xasdin am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih deeqda alla uu bixiyo ha ku qabsanin waayo waxaad noqonaysaa qof ilaahay ku haysta xikmaduu addoommadiisa wax ugu qaybiyey oo leh maya waad ku khaldantee sidanay ahayd anaa anaa u mudnaa oo uga awlaysnaa lisaanulxaalkaagu waa sidaas walow afkayaad ku caddayn bilisaan ilmaqaal laakiin xaasidka lisaanulxaalkiisu waxa weeyi allah aniga maad isiisid anaa ku wacnaay oo ku fiicnaay ilaahayna isagaa kaaga aqoon badan alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir ilaahay baa og halka uu wax walba dhigayo naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya warafacnaa bacdahum fowqa bacdin darajaat addoommadiisa ilaahay isaga kala sarraysiiyey lilxikma si laysugu imtixaamo idan walaalkaa la jeclow waxaad naftaada la jeceshahay nicmada uu haystana ha ka xasdin ee ku farax haddaad walaalkaa wuxuu haystuun eegto hami iyo warwar iyo walbahaar baa ku dilaya weligaana waagii baryaaba naxdin buu kuula baryaya waayo mar walba waxaad arkaysaa dee wax lagu dheeryahay horaana carabta ayuu tiri ugu mahmaaday xikma min alxikam ayaa odhanaysa man raaqaba annaasa maa tahaman ninka dadkuunu fiirsada tasarufaadkooda iyo waxay haystaan warwar baaba dilaya waxaa naftaba kow kaga siinaya warwar iyo walbahaar maxaaba kugu wata dadku waxay haystaan waxaad u baahantay ilaahay weydiiso ilaahay baa haniyun kariim deeqsi wax walba haya waxaa ka mid a muqawiyaadka ukhuwada atacaawun in laysu kaalmaysto wax laysu taro min calaamaati aakhiri zamaan dee calaamaadka aakhiru zamaanka waxaaba ka mid ah in laga yaabo bacdu nnaas waxtarka muslimiinta iyo nafciga dadka kale ilaahay wuxuu yihi wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun war khayrka sameeyo wax isu tara tacaawunka iyo waxtarka guud iyo dadka sadaqaadka iyo khayraadka in loo jamciyo loo ururiyo la siiyo dadka qaarkood agtooda waxaaba laga yaabaa munkar inay ka noqoto laakiin waxaad ogaanaysaa un taasi inay tahay min alfahmi saqiim faham buka oo diinta laga haysto oon caafimaad qabin waayo waxaa diinta iyo iimaanka ka mid ah inaad walaaladaa u damqato haddii nin walba safka horuunu galo cibaadaadka qaasirka a mooyaane kuwa mutacadiga a laga fadhiisto kuwa baahan yaa u dhaqaaqaya u cida kuwa dhibaataysan kuwa bacadiyaalka ah yacni dadka ahlulkhayrka ee ku hawlan ummadda waxtarkoodu ilaahay agtiisa meel weyn bay kaga qoran yihiin waayo nafcigu waa laba mid qaasir oo naftaaduun ku eg iyo mid mutacadi oo dadka u tallaabaya aad iyo aad buu u fadli badan yahay cibaadaadka mutacadiga ah waa waxtarka iyo masaalixda guud ee dadka aad u qabanayso mid aad afuriso mid aad cashaysiiso mid aad waxa weeyaan aradnaa ood hu iyo aradbeel aad siiso mid masaajid aad dhisto waxa weeyaan dad aad kafaalo qaadato agoon aad wax siiso waxtarka guud iyo ficlulkhayr oo waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado jannadana lagaga helo laakiin waxa weeyaan dee waa min calaamaati aakhiri zamaan in qofku yaanu samaynba isaguye laakiin ka samaynaya uu kula yaabo waa ayaan daro waxa alla u yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa war waxaad isu kaalmaysataan oo gacmaha isu qabsataan samafalka iyo alla kacabsiga tacaawunka khayrka in laysu kaalmaystaa waxa weeyaan waa min almacruuf wa fii muslimi min xadiidi abi hurayra man nafasa can muminin kurbata min kurabi dunya nafasa allahu canhu kurbata min kurabi ywmi alqiyaama waman yasara calaa mucsirin yasara allahu calayhi fi dunya walaaakhira waman satara muslima satarahu llahu fi dunya walaaakhira wallahu fii cawni lcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih waxa uu nabigu yihi sal allahu alayhi wasalam man nafasa can muminin kurbatan min kurabi dunya qofka ruux mu'mina dhibaato dhibaatooyinka adduunye ka mida ka fayda ee ka dulqaada nafasa allaahu canhu kurbata min kurabi yowmi alqiyaama isna ilaahay wuxuu ka faydaa dhibaato dhibaatooyinka qiyaamaha ka mid a allahu akbar waman yasara calaa mucsir qof daymaysan qofka u fududeeya ee ama dayntii kaba dhaafa ama muddada u dheereeya yasara allaahu calayhi fi dunya waalaakhira arrinkiisa ilaahay fii aakhiraba waa u sahlaa waman satara musliman qof muslima qofka u xilqariya ee astura satarahu llahu fi dunya walaaakhira ifyo aakhiraba isna ilaahay waa u xilqariyaa oo waa asturaa wallahu fii cawni lcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih ilaahayna addoonkiisa inta waxa weeyaan addoonka uu walaalkii u kaalmaynayo isna ilaahay baa u kaalmaynaya waxaad ogaataa akhi muslim inta aad u socoto danta walaalkaa adigana dantaada rabbi ayaa u socdoo ku hagaajinaya maxaa ka fiican nin tallaabaduu qaadaba mid lamida isna ilaahay u samaynayo waxay xaqiiqadu tahay inta aad walaalkaa wax tarayso ilaahay baa wax kuu taraya aljazaau min jinsi alcamal arrintaasi waa mujarad dadka acmaasha noocaasa qabtaana way yaqaanaana way garanayaan qofku hadduu walaaladii dantooda u sacyuu u socdo wuxuu arkayaa baylahdiisii cid kaloo ilaahay u diray wuxuu arkayaa dantuu lahaa cid kaloo u qabatay waayo dee markaad kan ilaahay dartii u caawisay adigana ilaahay dad buu kuu diray wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu khalqigiisaa ilaahay kuu karbaashayaa oo kuu sakhiraya waman satara musliman satarahu llah ka mid ma aha walaaltinimada walaalkaa inaad mikrofon daba qaadato hadduu khaldamo waa inaad u nasteexayso ood soo qabato ood u dabacsanaato ilaa hadafku waa inuu soo noqdo inuu sii fogaado maaha inaad khata'iisa buunbuunisood weynaysana ma aha waa inaad intuu leegyahay uun ad waxa weeyaan ad u aragto ugana naseexayso muqawiyaadka haddaynu intaa ku dhaafno min alqawaadix waxyaabaha walaaltinimada iimaaniga a dhaawaca ama ay ku dhimato waxaa ka mid ah tatabucu alcawraat walaaladaada kugu xeeran cawraadkooga iyo ceebahooda iyo iintoodood raadiso dee qof bilaa iini miyuu inagu jiraa nin walba hadduu caalim yahay hadduu caami yahay hadduu aalib cilmi yahay maa min axad ilaa walahu cawraat nin kaamiloo macsuumihi ma jiro nin walbana haddii la dabagalo lagu mashquulo malafaad iyo dawaawin dhan baa laga buuxin karaa laakiin waxa weeyaan waajibku tatabuc maaha waa nusxi waxaa ka mida waxyaabaha markaa walaaltinimada baabi'iya inuu qofku walaaladii dabagalo uun cawradooda dee waa lagu nacaya walaalnimadiina waa ku baaba'aysa in badan oo walaaltinimada maanta muminiinta ka mid ihina waxay u dhimatay u baabaaday ama u dhaawacantay tatabucaas qof aan camal kalaba lahayn walaalkii inuu waxa weeyaan diiradda ku hayo mooye nabigu waxau yihi sala allahu alayhi wasalam yaa macshara man aamana bilisaanihi walamaa yadkhul iliimaanu qalbah kuwa carabka iyo afka ka rumeeyeyow een iimaanku uurkooda gelin laa takhtaabu lmuslimiina walaa tattabicuu cawraatihim dadka xamanina ceebahooda iyo cawradoodana ha raacraacina fainahu man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratah waayo ninka walaalkii cawradiisa dabagalee raacraaca isagana ilaahay baa cawradiisa dabagala oo raacraaca waman tatabaca allahu cawratahu yafdaxu fii jawfi beytih ninka ilaahay ceebtiisa dabagalana gurigiisa bartankiisa ilaahay ku fadeexaynaya ayna almafaru walilaahu aalibu xaggeed u cararaysaa ka ku eryanaya ku daba socdaa hadduu rabbi yahay subxaana macnaha haddaad walaalkaa dabagasha allah ku dabagelaya nin ilaahay dabagalayna meeluu carariyo meeluu ciirsadaa ma jirto gurigiisa hadduu hoosta isaga soo xidho halkaasuu ilaahay ku fadeexaynaya akhrajahu imaamu abu daawuud fi sunan mujaladka afraad safxada afar kun sideed boqol iyo sideetan sheekhu lalbanina fii saxiixi iljaamic ayaa uu ku tasiixiyey xadiidka mujaladka labaad safxada toddoba kun sagaal boqol iyo afar iyo sideetan akhi muslim tawarac fi lqowli calaa ikhwaani ka xalaal miiro hadalka aad walaaladaada mu'miniinta ah ee xaqa iyo diinta kugula toosan aad ka hadlayso ka xalaal miiro waxaynu xalaal miiradka u naqaanaa inaan xaaraan la cunin oon la cabin sida haalibkaasoo sidaa maaha yani qofka xaaraanta iska ilaaliya waa ninka waxa booligee xaaraanta ah aan cunin een cabin een xoolaha dadka soo dhicin laakiin mataqaanaan xaaraanta xaaraan ugu daranka quutee cuna waa qofka hilibka walaalkii iska banaysta ee cawradiisa iska banaysta ee sitrigiisa zuuliya ee wuxuu yahay iyo waxaanu ahaynba umiisa kaasaa ugu daran yani xaaraan cunaha ugu darani waa kaa idan sidaad cuntada iyo cabitaanka xaaraanta uga xalaal miiranayso hadalka aad walaalkaa ka hadlayso ka xalaal miiro oo haddaanad ka aamusayn inta uu yahay uun ka sheeg waayo dadka qaarkood run iyo been buu isku dhex daraya hebel bay maanta isqabteenoo khalaas u dhammee buu kuleeyahy awal iyo aakhirba waxbaa u reebi ila maanta isku dhaceen awal iyo aakhirba uu israacinaya adeer maad xalaal miirati oo inta uu yahay unaad sheegtid calalaqal haddaad ka aamusi weyday intiisunumaad sheegtid waxyaabahay taasi tusinaysaana waa ikhlaas darrada qofku wuu nafisayaa wuu ciilbaxayaa qof diin u socdo de maaha qofku ciilbax markuu ku hadlayana dee wax alle waxa calooshiisa ku jira waa inuu soo faqo run iyo beenba soo maaha calaa kullin laabudda min alwarac fi lqowl yani alwarac fi اطacaam wاlma'aakil wاlmashaarib waa sax laakiin waxaa kasii muhiimsan alwaracu fi lqowl xalaal miiradka carabka carabkaagu xaaraan cunayuu noqonin ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira waxaa la yidhi subxaana kuwa jecel in foolxumadu ay ku faafto mu'miniinta cadaab kulul ayay if iyo aakhiraba ku leeyihin oo adduunyadana waxa weeyaan dee waa lagu ciqaabaya oo waa lagu tacsiiraya oo xuduudday galeen waa laga jaraya aakhirana cadaabkii aakhiraa sugaya wa huwa ashad waxau yihi cabdiraxmaan naasir asicdi فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة واستحلاء ذلك بالقلب hadii goodigaa adag ee cadaabka loogu hanjabay uu yahay qofka inay faaxishadu ku faafto mu'miniinta uun jeclaado oo keliya oo qalbigana ka macaansada yacni qalbiga unbuu ka jeclaaday inay xumaantu dadka mu'miniintaa ku faafto haddii kaa goodigaa adagi ku soo arooray fakayfa bima huwa acdamu min dalik min idhaarihi wa naqlih maxaad u malaynaysaa waxa intaa kaba sii weyn ee ah faaxishada in la naqliyo oo la muujiyo oo dadka dhexdiisa lagu hadalhayo lagu faafiyana wa sawaan kaanat alfaaxishatu saadira aw hayra saadira xumaantu ama ha dhacdo ama yay dhicin macnaha xumaantu ha dhacdo ama yay dhicina in la faafiya waa muxaram mar walba oo sida faaxishadu ay muxaram u tahay ayaa faafinteeduna ay muxaram u tahay bal arrinta noocaasa u fiirsada wax yar baa meel ka dhacaya waxaa buu noqonayaa xadiisulmajaalis waxa majaalista iyo fadhiyada lagu qorxiyo kanaa dhacay kanuu sameeyey halkanuu fadhiistay faaxishadii ayuu faafinaya bal maxaad u malaynaysaa haddaanay dhicinba oy tuhun ahaydna dee waa ismun calaa ismin dembi dembi xambaarsan weeyi fii صaxiixayni min xadiidi abi hurayra man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmud war ninka allah iyo maalinta dambe rumaysanow khayr ku hadal ama afkaaga hayso muslimka kaamilkiina waa man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih qofka islaamnimadiisu ay dhammayska tahay ee dhiciska aanay ahayni waa ka afki afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgalay kama fi saxiixayni min xadiidi abi muusa waxaa kaluu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam kama fi lbukhaari min xadiidi abi hurayra ina alcabda la yatakalamu bilkalima min ridwan illah laa yulqi laha baalan fayarfachu allahu biha darajaat addoonku kelmad ilaahay uu raalli ka yahay oo isagu dan iyo muraad badan ba aanu kalahayn ayuu si sahlan u odhanaya markaasaa darajooyin kor loogu qaadaya wain alcabda la yatakalamu bilkalima min sakhat illahi laa yulqi lahaa baala fayahwi biha fi jahannam addoonku kelmad ayuu odhanayaa ilaahay u cadhoonayo isagoon dan iyo muraad toona kalahayn oo ay la fududahay markaasuu jahanamo bartankeeda ugu hoobanaya bisababi hadihi lkalima waxaa kaluu nabigu yihi sal allahu alayhi wasalam kama fi sunani abi daauud mujaladka saddexaad safxada saddex kun shan boqol sagaashan iyo toddoba xadiidka ibnu cumar warinayo sheikhulalbanina silsilatu axaadiidi saxiixa uu ku soo saaray waxa uu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam man qaala fii muminin maa laysa fiihi askanahu allahu radqata alkhabaal qiila ma radqatu lkhabaal qaala cusaaratu ahli nnaar xataa yakhruja mima qaal walaysa bikhaarij waxa uu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam qofka nin mu'mina ka sheega waxaanu ahayn qof mu'mina ayuu ribeeyey wuu ku been abuurtay wuu masabiday waxaanu ahayn buu ka sheegay kaa waxa uu rasuulku yidhi ilaahay waxa uu dejiyaa radqat alkhabaal radqat alkhabaal waa qurunka iyo dheecaanka ahlu naarka ka baxa marka la cadaabay jahanamo ay galaan togag dhan baa ka rogmada dheecaankooda iyo qurunkooda qurunka iyo dheecaankaa jahanamo lagaga shiilayo ahlu naarka ciyaadan billaah dheecaankaas togaa dheecaanka iyo qurunka ah hoygiisu halkaasuu noqdaa oo la dejiyaa kamana baxayo ilaa wixii yihi ka baxo kana bixi kari maayo allahu akbar waa waciid iyo goodi aada u kulul oo ku soo arooray qofka nin mu'mina ka sheega waxaanu ahayn idan akhi lmuslim waxaad ogaataa xurmada qofka mu'minka uu leeyahay weynida ay weyn tahay darteed ayaa qofka ku xadgudba cuquubadiisa loo adkeeyey wuxuu qofku isweydiin karaa idan maa huwa alxal haddaa walaalkay wuu khaldamaya oo waa shakila-aane maxaa xalku yahay xalku waa anasiixa waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam kama fi saxiixi min xadiidi abi ruqaya tamimin iddaari wuxuu rasuulku yidhi addiinu nasiixa inta aanad mikrofoonka daba qaadan inta aanad waxa weeyaan kii caynkan ahaa oo dhan inaad ka dulkicin waxa weeyaan u tag u nasteexe oo waxaad ku tidhaahdaa yaa akhi mas'aladan aad ku khaldan tahay kan iyo kan aad ku khaldantay sidan yeel yacni si dabacsan diinta ugu sheegoo dacwada ugu toosi waayo nabigu sal allahu alayhi wasalam waxa uu yihi unsur akhaaka aaliman aw madluuman markay saxaabadu weydiiyeen madluumka garanee daalimka sideenu ugu hiilinaana waxa uu yihi taxjuusuhu can dulmi dulmigaad ka qabanaysaa fadaaka nasru gargaarkiisu waa kaa inaad dulmiga iyo gardarada walaalkaa ka qabato waxaa qawaadixda ka mida walaalnimada dhaawaca xanta nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi kamaa fii muslim min xadiidi abi hurayra atadruuna ma lgiiba xantu waxay tahay ma taqaanaan waxa uu rasuulku markaa uu ku yidhi isagoo uga jawaabaya waa dikruka bimaa yakrah dikruka akhaaka bimaa yakrah waa walaalkaa inaad ku sheegto wuxuu necab yahay walaalkaayow kaa maqan wuxuu karaahiyeysanaya inuu raallida ka ahayn inaad ku sheegto qaala afara'ayta in kaana fii akhii maa aquul wuxuu yihi rasuulkii allow bal ka waran waxaanan ka sheegayaa walaalkay hadduu ku sugan yaho onan ku been abuuranay qaala in kaana fiihi ma taquulu faqad iqtabtah wain lam yakun fiihi ma taquulu faqad bahadtah wuxuu yidhi waxaad ka sheegtay hadduu ku sugan yahay waad xamatay haddaanu ku sugnayna waad ku been abuurto haddaad masabiddo kaba sii daran dembigu idan labaduba waa laba daran mid dooro labadaba waa dembi baad ku dhacday ama waa xan ama waa been abuurad iyo buhtaan bal ka waran sifadii ku sugnayd hadday xan noqotay balto aan kuba sugnayna haddaad ku sheegto ka waran waa buhtaanun cadiim nabigu sal allahu alayhi wasalam caasha kamaa fi saxiix ayaa waxay ku tiri iyadoo safiye ujeeda xasbuka min safiyata kada nabi muxamedow safiye waxa kaaga filan inay gaaban tahay yani waxay u tilmaantay inay gaaban tahay xasbuka min safiyata kada nabigu waxa uu ihi laqad qulti kalimatan low muzijat bimaai lbaxri lamazajatu caashaay waxaa tidhi kelmad haddii biyaha badaha lagu barxo bedeli lahayd allahu akbar kelmadaa waxaad barbar dhigtaan hadalka aynu hariya habeen isku nidhaahno inahaa qasiira way gaaban tahay bas wax kale kamay sheegin adiguna isaga iyo abuurkiisa iyo dhaqankiisa iyo ubadkiisa iyo ooridiisa ilaa daakhilu beyti baad soconaysa wax kaa nabadgelayaa ma jiro haddana saful awalkii baad ku tukanaysa dee salaadaadii iyadoo daraya waxaad u hibeynaysaa walaalka aad leedahay iska qaado berri toole aad ku nabadgeshid waayo xadiidkii waxa weyan abu hurayra fi saxiix atadruuna man ilmuflis waxa uu nebigu ku sheegay ka caydhoobay inuu yahay ka isagoo soo camal faloo soo cibaadaystay laakiin walaaladii ay ka nabadgeli waayeen khayrkiisa kuwii uu dulmiyaa qaadanaya haddii uu ka dhammaado waxa weeyaan khayrkii iyadoo dulmigii lagu lahaa weli loo haystana inta dembigooda laga soo qaado loo xambaariyaa lagu cadaabaya ciyaadan billaah idan akhilmuslim tacabkaaga ha khasaarin waxaan kuugu nasteexaynayaa inaanad tacab khasaarin waad camal falaysaa waanad cibaadaysanaysaa oo beyd ilaahay baad ku jirtaa laakiin camalkaaga ilaasha wacayn ridaa can kuli caybin kaliilatun kamaa ana cayna sukdi tubdi masaawiya isha raalli ahaanshuhu wax walba way ka jeedaa oo ceebka saarki mayso laakiin isha cadhadu wax walba way soo saartaa waa microscob weynayso weeyaano mar hadday ishu cadhaysan tahay shay waloo yar buur bay ka dhigaysaa waxaa ka mid a qawaadixda annamiima nabigu wuxuu yihi laa yadkhulu ljanata qataad yani namiimiya ma gala jannada namiimadu waa dadka oo hadalka loo kala raro calaa jihati alifsaad way fara badan tahay maanta waxaa ka mid a qawaadixda xubu dunya qofka adduunye jacayl inuu qofka walaalkiiya ku dulmiyo nabiguna sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fii saxiixi tirmidi min xadiidi ibni mascuud intay saxaabadu ku yidhaahdeen dhinaciisii oo uu raadeeyey cawdii ay raad ku samaysay intay arkeen ayaa waxay yidhahdeen maanu furaash yar oo liilan oo dabacsan aanu kuu samayno markaasuu yihi ma lii walidunya ma ana fi dunya ilaa karaakibin istadalla taxta shajara uma raaxa watarakaha oo aniga adduunyo maxaana kala galay wuxuu yidhi anuu adduunyada dhexdeeda kuma yihi ilaa nin safara oo intuu duhurkii geed harkii waxa weeyaan hoos galay casarkiina ka caraabay un baaban adduunyada ku ah maxaa iga gala aniga raaxadeed waxaa ka mid a qawaadixda ukhuwada iimaaniga ah yani kala kaxaysa atafriiq bayna culamaai sunna wtacasub libacdihim bal wa taqliidu aaraa'ihim almukhaalifati lilwaxy yacni dadka ahlu sunnaha ee walaalaha ah inay culimada ahlu sunnaha ah ee dariiqa xaqa iyo madhabu salaf ku sugan inay kala tafriiqiyaan oo u kala tacasubaan oo aaraadooda ay kala taqliidaan khilaafsan waxyiga ilan caalimka sunnigii maaha macnihiisu inuu macsuum noqdo inu khaldamin yani bacdu alaara ayuu ku khaldamaya marka waxyaabaha walaalnimada iimaaniga a baabi'isa waxaa ka mid ah culamaa u sunna in la kala qoqobo oo adna aad mid jeebada ku qaato tiraa kanaan u tacasubaya hebelun baan dadka wax ku miisaamaya isna sheekh kaloo hade sunniuna uu u tacasubo kana mid kale dabadeed halkaa alwalaa walbaraa coldaahi go-ay ba ad noqotaan idinkoo culimadii sunnada u kala tacasubaya waa khalad waayo ahlu sunna waxay aaminsan yihiin marka hore culamaa sunna in la wada weyneeyo la wada ixtiraamo oo wixii khayra laga wada qaato wixii xumaanana lagu wada radiyo oo an waxa weeyaan la kala tafriiqin waa kow waxaa kaloo aaminsan yihiin ahlu sunnaha iyo salafiyiintu in waxa weeyi caalimka sunigii macnihiisu inaanu ahayn macsuum wuu khaldami karaa marka hadalkiisu daliil maahae hadalkiisaa daliil loo raadinaya hadalkiisu laysa bidaliil oo caalimka sunigaa hadalkiisu hadduu daliil waayo gidaarkaasaa lagu dhufanaya waxaa laga yaabaa culimadeenna mucaasiriinta ah qaarkood haddii inta lasoo qaado la ydhaha sheekh hebel hadalkiisu hadduu daliilka khilaafo gidaarkaasa lagu dhufanaya waxaa laga yaabaa bacdu nnaas inuu dhulku ku cidhiidhiyoomo laakiin haddaad tidhaahda imaamu shaafici hadduu khaldamo hadalkiisa gidaarkaasaan ku dhufanaya wuu ku farxaya waa sax buu ku leeyahy oo haye imaamu shaafici iyo sheekheenna maanta nool xafidahullah ayuhumaa ajal kee weyn miyaanu imaamu shaafici iyo imaamu malik ibnu anas iyo axmed ibnu xambal aimadaas miyaanay ka waaweyneyn haddaad raalli ka noqotay aimadaa inaanad u tacasubin oona taqliidin haddaad raalli ka noqotay aimadaa hadalkooda inaad daliilkuun u bandhigto wixii waafaqana aad qaadato wixii kalena aad tuurto culimada sunnadu wakti kastoy joogaan qaacidadaa mari walaa takil linnaasi bimikyaaleyn dadkana laba galaan ha ugu kala miisin midaad naftaada ugu miisiyo midaad dadka kale ugu miiso galaan keliya un wax ku miisa yacni cadamu tacasubkaasun culimada wada mari saabiqan walaaxiqan waayo macsuum ma jira hadalkiisa la wada qaadanaya ilaa rasuulullah imaamu maalik waa kii lahaa kullun yuuqadu min qawlihi wayurad ilaa saaxibu hada alqabr yani ka xabaashaa ku jira mooyaane nebi maxamed buu tilmaamaya sala allahu alayhi wasalam cidda ka soo hadhay oo dhan hadalkooda waana la qaadan karaa waana laga tegi karaa haakada culamaau sunna qadiiman wa xadiian sheekhulislaam ibn lqayim waxa uu kusoo naqliyey fii miftaaxi daari sacaada mujaladka koobaad safxada sideetan iyo saddex man faaraqa daliila dalla sabiil walaa daliila ila bima jaa bihi rasuul ninka daliilka ka faaruqa wadadii hanuunka wuu ka habaabay walaa daliila ila bima jaa bihi rasuul daliilna kuma sugna nebi maxamed wuxuu la yimid mooyaane wax kale sheekh hebel hadalkiisu daliil ma aha hadalka culimada waa la weheshadaa waana la kaalmaystaa wadada mugdigeedaana lagu iftiinsadaa laakin lidaatiha daliiluma aha labadaa kala saar aqwaal culamaa yuxtaju laha walaa yuxtaju biha culimada hadalkooda xujaa loo raadiyaa ee iyaga xujo lagama dhigto sheekhulislaam waxau yihi sida albazaar fi aclaam alcaliya uu kusoo saaray safxada boqol lixdan iyo ko waxau yihi kullu qaa'ilin inamaa yuxtaju liqowlihi laa bih ila allahu warasuuluh qaa'il kastoo hadal ku hadla inamaa yuxtaju liqowlihi hadalkiisaa loo xujo raadiyaa laa bihi isagase lama xujaysto ila allahu warasuuluhu allah iyo rasuulkiisa mooye cid alla ciddii ka soo hadhay hadalkooda daliil baa loo raadiyaayo daliil lagama dhigto waxaa kaloo sheikhulislaam ibnu taymiya uu ku yidhi fii majmuuci fataawa mujaladka labaatanaad safxada boqol lixdan iyo saddex annaasu laa yafsilu baynahum nnisaa ila kitaabun munazalun min asamaa dadka doodooda ma kala saaro kitaab samada laga soo dejiye mooyaane waxyiga waidaa radduu ilaa cuquulihim falikulli waaxidin minhum caqlun hadday dadku ay arrimaha cuquushooda u celiyaan dee nin walba caqli buu leeyahy ma nin baa ninka caqli fiican yani dadka cuquushooda iyo hawadooda haddii layskula noqdo oo aaraau nnaas marjic laga dhigto falikulli waaxidin caqlun markaa nin walba dhinac buu u foofaya laakiin halka lagu heshiinayo ee laysku waafiqi karaa waa halkee waa waxyiga munazalka ah min asamaa een cidna u yeexanin waxaa ka mid a qawaadixda cadamu lixtiraami almutabaadal walaaluhu ixtiraam inaanay wadaagin oonay isxurmayn ka kaa weyn ka kaa cilmiga badan ka dacwadiiyo khayrka sababta kuugu ah ka kaa yar ka ciroolihii waalidka kuu ah macnaha xurme mutabaadali inaanay jirin waa waxyaabaha walaaltinimadu ay ku dhimato waa inaad siisaa kula dii xaqin xaqa mid walow xaq kuule xaqiisa laakiin haddaad indhabeeshood waxba arki weyda naftaada mooye cidna aad qadarin weydo waa ayaan daro waana khasaare walaalayaal iyadoo niqaadka qawaadixdu ay iska tiro badan yihiin wakhtiguna uu dheeraaday majlisku waxaan kusoo koobayaa intaas as'al allaha tacala an yuwafiqana lima yuxibuhu wayardaah wsala allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi wasalim walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www manhaj online com